hadeer buuggaan ka hadlaynaa waxa weeye buugga dhibanaha dhalan waxaa wada gorfeynana aniga saaxiibkay cali cismaan dhegeysi wanaagsan saaxiibkii cali cismaan aad baad u mahadsan tahay inaad maanta igala soo qayb qaaatay duubitaanka kan iyo barnaamijka kan buuggaaynu noo soo xilay maanta waa buug caana oo aad u jeceshahay oo aad taqaano adiga laftaadu waa buugga dhibanaha aan dhalan waa sheekafaneed meel awaalah oo aada u gaaban oo la qoray dabayaaqadii sideetamaadkii waxaana qoray qoraaga soomaaliyeed ee caanka ah faarax jaamac cawl ku magac dheer allaha u naxariistee oo isaguna geeriyooday bilowgii sagaashanaadkii buugga kan waa sheeko faneed mala awaala oo ku saabsan wiil iyo gabadh iyo dhibaatooyinka ay nolosha kusoo tuurayso dhexgelaya caashaqa iyo waxa ay isla dhisayeen iyo howlahaasoo dhan adaan ku dayn inaad warbixinahaasi dhex gasho bal nooga waran buugga iyo marka hore buuggan goormaad akhriday buuggan maxaad u akhriday iyo sheekadu maxay tahay adoon ka dhooqayn dadka aan buugga akhrinan sheegayn waxyaabaha ay ku dambeyn doonta iyo waxaas
way bismillah waa mahadsantaha doctor adaan dhibanaha dhalan waa buug aad iyo aad u xiiso badan qofka raba inuu inuu bilaabo akhrinta buugta soomaaliga oo khaasatan dhalinyarada waagii aan dhalinyarada hadda waa duqoomleen ayaan ayaan bilaabay ayaan ayaan bilaabay buuggaas akhrintiisii dhibanahan dhalan sidaa sheegtay waa sheeko faneed jeceyl ku saabsan iyo rafaad iyo iskula jirta maaragtay xanuun badanba uu uu qoray faarax maxamed jaamac cawl waxayna ku saabsan tahay wiil iyo gabar layiraahdo wiil layiraahdo dalal cumar iyo gabar layiraahdo bilan sheekadu waa sheeko xiise leh oo qofka buugga akhriya uu dareemi karo iyo af soomaaliga uu ku qoray aad iyo aad af soomaali aad iyo aad u wanaagsan oo dee qofka af soomaaliga luuqadii raba inuu barto aad iyo aad u anfacayso marka waa sheeko saa sheegtaba aanan jeclayn inaan buuggii faahfaahin dheeraada aan waxaynay lakin waa sheeko xiise badan oo qofkii raba inuu bilaabo akhrinta afka soomaaliga buug aad iyo aad aan recommendation u sameynayn ha buugga kan anigu gaar ahaan adigana sidoo kale waxaan filaya sadii sheegtay inaad akhriday waa hore adigoo oo kuray ah markaad iskuolka ku jirtay laakiin buugga markaad bilowdo tudaca ugu horeeya waxa ku bilaabmayaa moogtahay bilan oo dambaal tagtay oo dharkeedii dhigatay iyo wiilka dalal oo markaa gabadhii arkoonaya oo damac ka gelayo oo tacadi iyo xadgudub u geysan inuu u geysto doonaya kabacdi buugga markaa haddana dhowr bog kabacdi waxaad gaaraysaa isla markiiba iyadoo uu aabaheed madaxiisii ay laba shimbir oo gorgor iyo comaadi ay iskulaynayaan oo ay kala jiidanayaan iyo haddana umulo doox oo xagga buugo ka yimid waa umulo dooxaasi ilmo yaroo weli uurkii hooyadii ku jiray oo bannaanka lasoo dhigay oo reerkoogii la laayay iyo yacni isla markaaba buugu aftaxiisaba tobanka bogay ugu horeeya waxa ku jira waxyaaba badan oo aan odhan lahaa kuma habboona inay akhriyaan dadka markaynu akrinay da-aheenna ah bal arrintaa maxaad ka odhan lahayd
caaw waxaan u fadhina programkan magaciisu waa book review marka magaciisu macnaheedu waxay tahay waxaan sheegi doonaa waxyaalaha qoraaga qofka akrinaayo anoo kale ama adoo kale qofka akrinaayo uu naqdi bixin karo ama uu tala ku dari lahaa buugga in laga reebo ama lagu daro taasaana ah yani dadka wadamada galbeedka ku nool buwaagta faraha badan qor waxa ay sameeyaan oo ah in buuggii dad soo akhriyo uu feedback laga soo gudbiyo si qoraagu mar kale uu hadduu damco inuu wax ka reebo ama wax ku daro uu maaragtay uga faa'iidaysto buugga saa caddaysay waxaa ku qoran waxyaalo anshaxa soomaaliga aanan aanan ku wanaagsanen ah in wiilkii dalal ahaa uu damcay inuu xoogo ama xadgudub u sameeyo bilan adma aqaan dee qoraagu wuxuu wuxuu usoo qoray laakiin dhalinyaro noocaasa markaa tahay oo waxaas akhrisato iyo maanta xadgudubka faraha badan ee gabdhaha soomaaliyeed ay rag badan u geysteen waa dhaqan xun oo weli weli weli jira waayo marka iftiimin badan ay u baahan tahay in in dhaqamadaas xunxunka ah anaa waxaan u malaynaa wuxuu usoo bandhigay inay ahayd in in xadgudubkaas aanan dadka gabdhaha soomaaliyeed lagula kenin maadsanta sidoo kale sida aad sheegtay bugu wuxuu ku qoran yahay af soomaali aad u wanaagsan oo aad bu yani markaad buga akhriyayso kuma hakanaysid oo ereyadu sida isku daba yaalaan sheekadu aad bay kusoo jiidanaysaa iyo dhacdooyin fara badanba inkastoon dareemay in inuu qoraagu ku degde sheekada isku caburiyey oo labaatan bog uu kusoo koobay waxyaabo aad u fara badan oo tusaale ahaan boggan gabadhii waxay joogtaa waxay la joogtaa halk meeshii ay masiibadu reerkooda ku dhacday haddana islamarkaaba waa ay ka daba tagto ciidankii meeshay degeen bay haddana dhagax hoos fadhidaa haddana iyada iyo dalalbaa dalalbaa jeelka meeshii in laga soo daaya la rabaa yacni isku yara caburisan tahay oo waxaan dareemi karaa in in la balballaariyayaraha qoraan lahayd laakiin sidoo kalena waxaan filayaa dee qoraagu muu rabin inuu buug weyn oo buuga fara badan oo qofka akhrisanaya ka caajisi ka caajisayo muu rabin laakiin waxaanan weli garan markii buuggan la qoray yaa loola dan lahaa inay akhriyaan uma malaynaya in ujeedadu ahayd inay ardaydu akhriyaan laakiin miyaa is leedahay waa loo qoray buuggan markuu qoraagu qoray iyuu maskaxda ku hayay
buugga wuxuu ku saabsan yahay tubacyada ugu horeysa aad aragtid waa waa rafaad iyo jacayl iyo ugu dambeyn ay isheli doonaan bilan iyo maxaa la yidhaahdaa iyo dalad buga ama ama ayna isheli doonin
inkastoo buga uu yahay sanad hore oo dad badan inay akhriyaan laga yaabo aad yaad laakiin dad badan oo soo koraya jiro soo koraya aad yaad marka yes dhalinyarada aniga waxaan isleeyahay wuxuu u qoray buugga dhalinyarada inay taxadiga ama rafaadka ninkaa dhalinyarada ay gabadha dhalinyarada ay martay oo kale ay sugi karto mustaqbalka si ay sheeko kasto ama buug kastoo la qoro waxaa laga faa'iidaystaa wuxuu leeyahay iijaabiyad iyo salbiyad dee waxyaala badan ood ka faa'iidaysanaysa ayaa jira buug buug kastoo akhrisa marka buug macno la-aan loo qoray ma jirto marka i think ani waxaan u malaynaya in targetkiisu ahaa in dhalinyaradu ay wax badan ka faa'iidaystaan boogis dhabtiina anigu dadka waa ku jira dadkaas ka faa'iidaystay weli xasuustaydii kama marna booggaas boogii ugu horreeya u ahaa meeshii aan ku akhriyaan xasuustaa sariirtii anoo saaran aan akhriyaan xasuustaa meelaha shaaha lagu cabo aan tegi jiro aan ku akhriyaan xasuustaa marka boog aad iyo aad u macaan af soomaali macaan ku qoran yahay wanaagsan qofka dhalinyarada akhriyaa uu jeclaysanayo waa boogga
ani haddii la iweydiin lahaa tobanka buug ee af soomaaliga ku qoran ee ugu wanaagsan haddii aad iweydiin lahayd toban sano ka hor waan ku dari lahaa laakiin imika kuma darayo adu maxaad odhan lahayd maku daraysa adu
wallahi aniga waa weli buugaygi hadda oo hadda oo ila hadlaysa inkastoo uu dadka akhrin karaa onlineka ku akhrin karaa ayna si fiican u akhrin karna buuggii uu halaysan yahay oo b d f ahaan u halaysan yahay oo onlineka uu ku jiro laakiin weli waa boog aan xiisihiisa ka dhalgeynin haddaad laba mar saddex mar and am sure inaad dhowr mar akhrisay adi naftirkaaga hadda marka laakiin waa boog boog xiise badan boog aad iyo aad u xiise badan nuskhada b d f-ka ee aan interada ku arkay waa nuskhad aad iyo aad cajiib ah leannahu waa nuskhadii uu u hibeeyey qoraagu macalin guud mr androwitski waa ninkii polishka ahaa asalkiisu laakiin ingiriiska waxaa jiray af soomaaliga iyo luqadaha bariga afrika ku takhasusay sidoo kalena haddaad si yar akhrida waxaad arkaysaa in in qaybta halka hore farshaxanka buugga uu ka qayb qaatay amiin caamir ama amiin cad sida u taqaano marka sideetamaadkii dadkii ugu caansanaa qoraagii qoraayadii soomaalida ugu weynaa nin ka mida iyo dad badanoo hadeer la garanayaba kolle ka qayb qaato buug buug weyn buu ahaa kolle markuu soo baxay beriga laakiin hadeer waxaynu nasiib u yeelana inay buug badani jirto oo dadku akhri karaan sidoo kale yaad kula talin lahayd marka ugu dambeyntii inay akhriyaan buuggan
dhalinyarada weyn dhalinyarada waaweyn labaatanka jirta ha waan kula talin lahaa inay akriyaan laakiin dhalinyarada yararka inaynan inayn akrin yani waxyaalo badan oo waxaa ku jira buugga u baahan in faafirab lagu reebo ilmaha yararka aynan akrin
laakiin wax xabad yar baa jirta oo ah qaybta u horeysa sheekada buu ku bilaabmayan kasoo sheekaynay sidoo kaste waxaa jirta heesu inuu mooga qaado oo taa la mid ah laakiin meel kasta laga dhegeysta miyaad og tahay waa hees balaayo oo tiraa inta horuma ku akriyo iyadoo doog dhex jiifto daawanaysa waa hees aad u caana oo main stream laakiin wax badan kama sheegno laakiin taasi markaa lala hadli doonaa aad baad u mahadsantahay saaxiib inaad maanta nagala soo qayb qaadatay marar kaloo badanna waan rajeynaya inaad nagala soo qayb qaadan doonto
waa fursad aad iyo qaali u ah waxaan rajeynaya inaan anigana buwaag badan kaa wareysan doono waana brogram iyo aad u fiican wad mahadsantahay